kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisayaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dadka qaar anaga waxaa sameynaan dhoorta dhoor ama irid garaac gogow maamo bitaalaa ku wadaa hal sanaa fariig ku hele la baro maanta anagaa fadhigeena kuugu imaanin qofka markaa warka u dhamayso inuu ku dhaho kala tuugaa timiin maxay yihiin caqabadaha ay wajahaan gabdhaha hal abuurada ganacsi sameeya iyo sooyaalkeedii nololeed maamo maka jaamac xuseen oo ahayd askariyaddii ugu horreysay oo la qoray tabintu waa anigoo hanaa maxameda farsamaduna waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiaanu la yeelanay doctoresa nasro oo ah aasaasaha somaali healti kar balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo maka jaamac xuseen oo ahayd askariyaddii ugu horreysay oo la qoray taariikhdan waxaad ka heli kartaan bogga haldoorada haweenkeenna oo u qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa maka jaamac xuseen waxa ay ku dhalatay gobolka awdal isla awdal ayay ku barbaartay waxbarashadeeda iskuulkana kusoo qaadatay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo kontonkii dugsiga burco ee gabdhaha ayay ka qalin bedelatay kana mid noqotay barayaashiisa ingiriiska ayay u aaday waxbarashada maadiga iyo tan ciidanka intuba shaqadeedii ciidanka maka jaamac ayaa nasiib u heshay in ay ka mid noqotay saddexdii gabdhood ee ugu horeeyey loona qaato saraakiil ciidanka booliska soomaaliyeed kuna shaqo bilaabay askarnimada dable ah darajo ahaanna gaashaanle sare ayay ka gaartay door libaax leh ayay kasoo dhex qaadatay ka mid ahaanshaheedii ciidanka booliska shaqada xoghaynimada ayay kula soo shaqaysay taliyihii ciidanka booliska jenaraal jaamac maxamed qaalib bilowga sanadkii kun sagaal boqol sideetankii waxaa loo magacaabay maareeyaha wakaaladii gaadiidka qaranka ee hoos imanaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladii kacaanka iyada oo maamuli jirtay dhammaan gaadiidka ay lahayd dowladda dhanka kale sida caadada u ah ciidanka gabadha ugu darajada sareyso ayaa noqoto taliyaha haweenka ciidanka oo la darajo ah ama la siman taliyaha ciidanka booliska kana amar qaadanayaan dhammaan haweenka ka tirsan ciidanka b booliska marka laga hadlayo dhanka shaqada ciidanka muddo dheer ayay ka tirsaneyd ciidanka ilaa laga soo gaaro burburkii kacaanka sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii maka jaamac waxa ay ka mid noqotay dadkii wadanka ka cararay si ay u helaan nolol dhaanta tii berigaa haysatay shacabka soomaaliyeed waxay magangelyo ka heshay waqooyiga ameerika gaar ahaan magaalada otawa ee dalka kanada geerideeda shan iyo labaatankii oktoobar laba kun afar iyo tobankii ayay ku geeriyootay dalka kanada laguna aasay eebbaha u naxariistee
cybro travel and cargo agency
socdaal haddaad taho inaad safartaa laabta ay kaaga suntan tahay halka aad dunida kusii jeedo socodkaaga uu yahay fiisihiisoo sugan waxaa sahal kuugu soo saari zabra travel and cargo agency soco oo saacanba soo eeg sixadu waa muhiimoo sina aan looga maarmina fiisayaashii caafimaadko sabanadan aad sugaysay waxaa kaa saaciidayo sahal kuugu samayn sabro travel agency soco oo saacanba soo eeg zabra waa xarun sarrayso soo dhoweynta macaamiisha ku sifoodo ajansiyada dhammaan soomaaliya u sidatee saaxiibka yeesha sabro travel and cargo agency waa xarun kuu soo saaraysa fiisayaasha dalxiiska caafimaadka iyo waxbarashada waxayna fiisayaasha kaaga keenaysaa dalalka turkiga indiya ugandha kenya iyo kuwo kale xarunta waxaa ka howlgala howlwadeenno loo tababaray soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha zabra travel waxay ku taalaa degmada hodan gaar ahaan isgoyska taleex kasoo horjeedka xayaad market dabaqa daarul tawxiid wixii faahfaahin dheeri ah fadlan kala xiriir taleefon namber eber lixal saddex labaatan afartan iyo sideed toban iyo sagaal eber lixal saddex labaatan afartan iyo sideed soddon ama eber lixal eber sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan markan anuu imaamno falanqaynteenna in gudaha dalka aad ku aragta goobo ganacsi oo badan waxa ay qayb weyn ka tahay horumarada muuqda ee dalka ka jira waxaana kaalin mugle ka qaataa dhalin badan oo waxbaratay kuwaasi oo maskaxdooda shiilay si ay u hirgeliyaan goob ganacsi oo shaqaynaysa waxaa waayadan dambe aad u soo kordhaya hablo jaamiciyiin ah oo maskax iyo maalba geliyey sidii ay dhidibada ugu taagi lahaayeen goob ganacsi oo midho dhal ah waxaa qayb ka ah doctoresa nasre cilmi oo ah gabar barate caafimaadka waxa ay dalka ka hirgelisay goob lagu bixiyo kaarar caafimaad oo firi ah kaasoo uu qofka ku booqan karo xarunta uu doortay isagoo uu ku helaya adeegyo caafimaad waxa ay marti inoogu tahay toddobaadkan barnaamijkeenna oo aan hordhignay weydiimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kaarkan caafimaad dadka muxuu u faa'iideynayaa muddo intee dhan ayuu shaqaynayaa kaarkan iyo weydiimo kale balse ugu horeyn waxay nasre inoo sheegaysaa waxyaabaha ay xaruntani qabato xaruntan somali healthcare center waa xarun loo asteeyey in laga helo adeegyada caafimaadka anagoo fududeyneyn inuu qofku ku helo aragga dhakhtarka muddo hal sanaa si free ah ama si bilaash ah iyo sidoo kale qiimo dhimis adeegyada isbitaalaadka ay bixiyaan waayahay maxaa idinku dhaliyay shaqadan kadib markaa sameynay baahiyo caafimaad baaristeeda waxaa soo ogaanay in bulshada soomaaliyeed ku dhiban yihiin maalim inay hosbitaal tagaan markii faktorka anagaa soo ogaanana qofka wuxuu kuleeyahay aniga waxaa ka heli waaya qanaaca igu filan isbitaal x si marka qofka loo helo joogteyntiisa caafimaad muddo hal sana waxaa u sameyn in aragga dhakhtarka uu ku helo free iyo sidoo kale qiimo dhimis adeegyada ah marka qofka wuxuu u sahlayaa ama u fududeynayaa inuu ku xirnaado hal dhakhtar hal hosbitaal asagoo ka duulayo waxa bilaashka oo hela iyo waxa qiimo dhimista oo ka hela isbitaalkaas isbitaalkana waxaa u sahlaysa ama u fududaanaysa inuu helo dhiitada ama xogta saxda ah ee bukaankaas muddo hal sana ah uu la socdo dhakhtarka marka waa baahidaas anaga nagu dhalisay iyo dadyo badan inay ka cabanayaan isbitaalada inay xun yihiin isbitaalku ma xumo ee asagaa daawada inta loogu talagalay intuusa qaadana meel kale qofka aadi marka dhakhtarkaadii haayay historiyaada caafimaad haddii aad ka tagtid oo dhakhtar kale u tagtid waxay noqonaya haddi iyo lacag bilaaw marka waxaa rabnay baahiyahaas dadka inaan kaha qabtirno u sameyna in horta lahaado salnagaasho caafimaad asagoo ka helaya dhammaan adeegyada marka ma jiro isbitaal oo adeeg uusan kuuhin adig kugu ceshanaya ma jirto marka qofka haddii refer loo arko oo in dalka dibadiisa wax loogu tarayo waxaa go-aan ka gaari karo muddada sanadka ee isbitaalkaaga sidoo kale waxaa aragnay in dadka aysan sameynin adeeg caafimaad oo lix bilood oo dhaatadiisa uusan qofka heli karin marka anaga waxaa u fududeena marba haddii kaarka soomaaliya healthcare center aa haysatid isbitaal exon aa ku xirantahay inaad xogtaada kuu sahli karna haddaa wadanka dibadiisa u baxaysid haddii aad wax ablaa garaysanaysid lixda bilood oo ugu dambeeyay cudurada laga baarayo beri commonka ahaayeen inaan anaga daatadiisa kusii karno haddii aad caafimaad qabtana saaribna waaye haddii aad maxaa la jira aad qabtani sidoo kale waxaa lagu fududeynayaa maxaa la rahdaa inaad fogaan aragga ama aragga dheer ee dhakhtarka inaa xogtaada kugu gudbin karno haddii ay u noqoto inaad wadankiisa ugu tagtid ama haddii ay u noqoto inaa onlineka adiga xogtaada lagugu dhammaystiri karana inaan anaga sarfiskaas dhan kugu baahitiri karno marka taasaan ugu sababtay inaan programkan aas-aasno doctoresa dadka howshan qabtaa waa imise qof innovation ahaan ama maskax ahaan qofka la imaada ani waaye laakiin waxaa jirta dad badan oo programka ila kiciya sababtoo ah inaad fikir tahay way fudud tahay laakiin fikirkaaga in lagula qaataa adag marka waxaa jirta dad aniga lafdhabar ii noqday oo igu garab istaagay hiili howl si ay programkan ummadda soomaaliyeed u gaarsiin lahayn hadda waxaan ku nahanay saddex qofood oo programkan si buumina u wado oo ideyadeeda laakiin qofka innovativeka lahaayo u fakeray oo u dhafray wuxuu ahaa aniga waa gartay ma jiraan dad shaqa abuur ka helay hawshan ahaa waxaa u sameynay hadeertaan ku dhawaad waxaana la shaqeysa soddon iyo laba ruux oo xaqiiqatan fikradan inay bulshada soomaaliyeed la wadaagaan diyaar u noqda u qaadaan ayagoo markaasi ka raadsanayo maxaa la rahdaa nolol maalmeedkooda fikraddu markii la keenana waa dareemi kartaa waxaa waaye qofna waa maalgashtay qofna wix la maalgeliyo ku shaqeeyay marka dadyo badan way jirta haa nala shaqeeyo nala garab istaagay si ay dadka messageka ku gaarsiiyaan oo nolol maalmeedkoodana sidoo kale ka raacsado meesha
dadka idinka faa-iideystay intee ayay dhan tahay tiradooda hadda anaga fikraddu horta way cusub tahay wadankana saa ka warhaysaan weji walba wax lagu qaatay dadku qaar waxay ku leeyihiin inaad hesho muddo hal sano free maxaa interest idinkugu jiro kanasra ahaanteyda hadda waxyaaba badan oo feedbacka bulshada dhexdeeda iga soo laabtay way jirtaa waxay leeyihiin dadka qaar hay-adaha ku maalgelsho dadka qaar waxay leeyihiin fundraising for governmental amaa heshaa qofba sibuu anaga noogula hadlaa laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay anaga inaa u sameyna muddo sanadka fariiga sida anaga noola kugu barto kaarar fariia bixina kun iyo shan boqol oo qoys ah waxaa gaarsiinay inay helaan kaarka adeegeena si free ah marka anaga waxay naga ahayd maanta kaarkan anaga aan heen lagu barta si adeega tomorrow micnaha aad wax noogu qorto ama waxqabadkeena aad wax u aragtid beritoon laftaas ama kaarkaas aad maxaa la dhahdaa naga gadato adiga aad diyaar u noqoto isbitaaladan maasha allah si qurux badan ay inoo soo dhaweeyeen si qurux badanna fikradeena maxaa la u qaateen marka waxaa jirta kun iyo shan boqol oo qoys oo kaarkeena qaato oo hadda isbitaallo ku tegay xitaa waxaa xusid mudan dadka soomaaliyeed waxaa layidhi alcajal min camal shaydaan haddana saasa deg deg waxaa ku furan oo ah waxaan inay taruu yihiin inay been yihiin hadda inta kaarkaa qaataan hadda isbitaalka ku tegayaan marka ma oga inay deetadii anaga online isbitaalada anaga aan ku sheekeysaneyno ma oga ayaga marka waxaa gelina magaciisa saddexan qofka iyo sawirkiisa degmada uu degan yahay kaarka marka uu geliyay marka waxaa jirto kaar oo maxaa la id number aa jirto oo halkaas oo kalagala socdo for example kaarka kumaada aad wadataa oo kale ka nambarka kunaa wadataa waa la gelinaa yaa mas-uulka ee kaarkaas way soo baxaysaa micnaha so dad intana soo wacay dheheen walaa waxaa sheegteen run waay dad dhahaa jirta intana soo waceen so waa waxyaabaha ama jaalan jirsida anaga aan dadka ka aragna ka bitaan waa tahay sidee ayaad ugu qancisaan isbitaalada qiimo dhimistan qiimo dhimistuse intee ayay la eg tahay horta qiimo dhimista isbitaalku si si horta idda markaan keenayna ama fikradda aan keenayo kaa nasar ahaanteeda tacaamul badana waxaa igala dhexeeya isbitaalada ku yaal magaalada muqdisho waxaan la shaqeyn jirsay indirect maadaama aan ahay madhukaal qof soo barto soo akhristay si indirect ula shaqeyn jiray kabacdina fikraddan anagu isbitaalo dadku xirxireeno dad masaakiina ugu caawineyno yaa waxaa nagu dhacdaba inaan anaga furno santar oo adeegan lagu helo marka isbitaalada markaa ugeynay ma jirto there is no free line to give oo qof inta waxsarkaas si free ah ma jirto laakiin caydiyada guud ku duuleyna anaga waxay ahayd hal dhaqtar hal hosbitaal see adiga patient oo maxaa la rahdaa sanadlaa ku heli kartaa oo adiga kuga xiran mafahmi marka waxaan dhahna dhiskoonka hadba serviceka isbitaalka uu bixiy intee qiimo dhibiska bixin kartaa isbitaalka hordhigeena marka kuwa qaar shan iyo toban labaatan konton afartan kuwaba siya bixin kuwa soddonay baxsheen marka kaarkan saasaa marka waxaa ugu helna isbitaalaadka inay noo siiyaan dhiskoon ama qiimo dhimista adeegan aada haysaan dadka muxuu u faa-iideynayaa dadka wuxuu u faa-iideynayaa hortore inaad ka walwal la-aato iyo kuu fududeenaa aragga dhakhtarka ama la kulanka dhakhtarka inaad wax walwala aadan ka qabin adiga iyo faamiligaagu labo ii qiimo dhin ama waxaan iga dhin waxaa usoo marayseen broces ama hanaan dheer ama hanaan foga usoo marayseen kaarkan wuxuu kuu fududeynaa inuu kugu yaalaba qiimo dhimista oo saxda isbitaalka ama waxa adiga ku qanci karto oo isbitaalka uu kuu sameynayo for example isbitaalku wuxuu ku dhahay waxaa kuusoo baxda toddobaatan doolar kaarkaaguna wuxuu dhiskoon kuu sameynaa boqolkiiba konton mise boqolkiiba afartan marka meeshaas waxaa kaaga sahlanaanayso inaad inta dhiibatid aada lagaaga dhib micna halkii lagu dhihi lahaa maamulka waa maqan yahay anigu ma ahi qof accessibility u leh ama access u leh inay maxaala kuu fududeyso dhiskoon kuu fududeyso ma ahi sugay fadhiiso dhibaatada aa ka kulmaysa iyaa ka taqaanaa hebel makase ka makase waxaas micnaha inaan anaga soo cirib tirnay oo kaarkiina qofku wato meelo dhan uusa ku wareegeen oo taaganaa automatic dhiskoonkiisa ama qiimo dhibiskiis ku helaan dadka aada siisaan kaararka ma isku si ayaa loo siiyaa mise mudnaan gaar ah ayay kala leeyihiin kaarku asagaa kala darajo ah saddex nooca kaarka loo qeybayaa kow kaarka ardayga kaarka shaqsiga iyo kaarka faamiliga kaarka ardaygu baakija ku jiro ama adeega caafimaada ku jirto adeegyada caafimaadka tusaale ahaan oo kale waxaa ugu jirto laabka oo kale sheebaarka oo kale inta cudur oo ka maraayo x-rayga ama raajitida maxaa lahay inta marow oo soo laabanayo utrasoonka ama maxaa la uurku jirta ama transvaginal trans abdomin waxay ahaataba micnaha ama gyno gyno ultrasoonk waxay ahaataba micnaha waxaa ugu jira backage ugu jira micnaha ama in uu soo laabanayo soo kaarka ardaygu isaga isbitaalo qaarba lacagay dheheen laakiin backageka anaga noo xirna waxay taa soddon iyo sagaal doolar baro arday ku qaadana sanadkuna wuxuu imaan karaa saddex mar oo dhakhtarka aadaa wax lacagan bixinaa kaarkoo taaganaa dhakhtarka oo consultationkiisa la fiirinaa cudurada ugu badan qofkan uu ka cabanayo waa loo qoraa waa la fasaxaa soo marka isbitaalo badan waxaa jirta contractgaas aqbalay oo anaga gacanta a ku hayno marka kaarkaas ardayga waa mid waxaa jira kaarka shaqsiga kaarka shaqsiga waxaa ku jira baakeeji kala duwan waa baakeji boqol iyo konton boqol iyo afartan laba boqol laba boqol iyo konton ilaa iyo shan boqol oo gaaraan waxaa ku jira marka adeegyo caafimaad oo ku jirta kombalida lacag danba bixi doonta lacagtaas hal mar bixinaya fii amaanillah saddex mara sanadka jaanis haystaa saddex mara imaane marka xanuunkana ilaahay dadka ha ka haayo caafimaadka muhiim ah qofka imaana kaarka faamiliga marka kaarka faamiliga waa keliya qiimo dhimis iyo free ama adeega oo maxaa la bilaasha dhisan marka aragga dhakhtarka iyo isaga waxaa waaye discount haa qiimo dhimis adeegyada isbitaalka bixiyo dhan waxaa imaanaysa marka qofka saddexdaas mar sanadkii dhan soo xanuunsanin baan sanadkii oo dhan maadaama aan soo xanuunsanin adeeg waxaa xaq u leedahay lacagtaada inay meesha ku taalo saa ognahay micnaha in la dhaho kale kaa sanadkaas wuu kaa dhacay lacag kala dhiib anaga uma u baahan micnaha waxaa rabnaa waxyaabo badan oo diiniyan iyo aqliyan iyo dhaqaale ahaan bulshada inaan wax kusoo kordhino fikrad ka duwan fikradii hore inuu qofka uusa ka dhicin kaarkiisa asaga uma xanuunsanin lacagtiisa waa ugu jirtaa sanadka dambe kaar kale laga bedelaa bas waa loo cusboonaysiina waa siin sidoo baakejadiisa ugu jiraa marka ma jirto lacag dambe aa ka qaadeyno ama balansi kale aa balansan doono ma jirto muddo intee dhan ayuu shaqaynayaa kaarkiina haddii uusa ka lumo qofka maxaa xal ah kaarka qofka hadduu ka lumo horta xawmka qofka hadduu jidka kaarkan uu ku lumo waxba makuu taraa qof kale ma qaadan karo micna sababtoo waxaa ku jirta magacaaga saddexan iyo sawirkaaga marka haddii oo lumo itmiin something oo wrong noqdeen lamid tahay marka uu noo imaanaya qofka waa la gubaa nambarkaasaa la gubaa lamar kale loogu bedelaa qofka aad siisaan qof aan ahayn ma ku aadi karaa goob caafimaad horta kaarka shaqsiga hadduu yahay sawirkiisa soo boowaa qof kale ma laga rabo marka mana suurtoogeysa inuu ku tago qof kale isbitaalka hadduu sawirkaan arko wuxuu ku dhaha qofkaa ma tihid iga raalno kaarkaa la siinaa weliba qofka waa la siinaa kaarka adi ma tihid allaa laga qaada kaarkaa mugant so waxba ma ku tarayso qofkii basaa iskale maan qof kale kuma imaan karo kan faamiliga ahaa faamiliga intuu ka kooban yaha baakejka hadduu faamiligi ahaa toban qofood tobankaas qofood waay hadduu shan qofood ahaa shantaas qofood oo ku imaana marka waa ugu yaraan shan ugu banaan toban waay ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aada wadeen howshan
horta waxa ugu dhibka badan oo anagna soo mara horta waxay nooga imaadeen bulshada xaggeeda nooga imaadaan wax loo shaqeynaya bulshada waaye waxaa kamid ah in qof oo joogo muqdisho meel ka baxsan inuu ku yidhaha kaarka ii keen kaarkii oo ada free aa ku bixinaysa haddana inta bajaaj u qaadato meesha ada qofka aa ugu tagtid marar qaar zoonka zoona ahayn inay ku siiyaan oo kale meesha laga rabin aa ugu tagtid meel kale ay ku tilmaamaan oo kale caqabadan ugu soo laabtay noqdeen dad sidoo kale dadka qaar oo kale inaynan dhahaan barnaamka barnaam oo sii shaqeyn kara ma ahan ama waxaad keebal aadan u ahayn oo hore u dhaqaaqi kara ma ahan oo inay dhahaan oo kale bulshada xaggeeda waa kala kulanay dadka qaar anaga waxaa sameynayna dhoorta dhoor ama irid garaac gowgow maamo isbitaalaa ku wadaa hal sanaa free ku hele la baro maanta anagaa fadhigeena kuugu imaanin qofka markaa warka u dhameyso inuu ku dhaho kala tuugaa tihiin something like dadkii anaga marketing noo sameynaa caqabadaas inay kala soo kulmaan oo kale forex maa ka harteenoo micnaha raadka forex maa tihiin guji cusubbaa dadka u dhaceysiin mafahanta sawiradoo kale markaa tiraadan qofka keena kaala aniga waxaan free ay u siisay u n kaa rabtaa inaad soo gadato miya so waxyaabo badan oo anaga niyad jebiya xaqiiqatan oo asdhihi karin horaa usii soco kartaa way jiraan laakiin anaga waxaa leenaha hadafaa leenaha meela u soconaa waxaasoo kalena waxaa u baahana iyo kuwo kalo jaalantisay kaloo kasii badanba iyo xitaa innovativeka innovative u eego qofkii la imaanaya xitaa in jaalanjarada aa kusoo dhaweyno nidhaahno soo baska nala soo koray kulli waxaa waxyaabaha diyaar ku noona sababta waxaan feedback lahayn oo waxba aan ka imaaneyn ama dood qurux badan ha noqoto ama amaan ha noqoto horta wax shaqeynayasab ahaanba marka si loo helo maxaa la idhaahdaa feedbacka bulshada daad dhexqaadka anaga aan sameyno ama caqabadaha ah kala kulanno waa dadka marka waxa ugu badanna waxay tahay kaarkaas markaan dhaana fadiga ku bixinayna in dad badan su-aal isweydiinaya guuxa bulshada maxaa ku kalifaan dhalinyaro waa ma shaqeeyaan qaarkood meeshasaa shaqo u ah inay fadiga ku bixiyaan war anay ugu barakooda marka saa ogna hadda waxaa waaya shirkadaha maanta isgaarsiima magaalada ugu caansan hali low kulliya ma carabaabi doono laakiin waxaa jirto xilisi makaarka lisa kaasiinaya magacaada la weydiinaya marle ma shidi kartaa biska ahayd micnaha maanta waxaa macquula damiin in lagu weydiiyo adoo kaarkaaga ku jira marka anagoo daadka duuleynay kuwo kale araayi kale anaga noo dhegan yaa waxaa diyaar u nahay in challengesaas iyo kuwaas aalegeysano
aad ay u mahadsantahay doctoresa nasre cilmi oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo ammaano allah